waa markii saddexaad toddobaadkan gudihiisa wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya rofesor kithuri kindiki uu tago aqalka yaya house oo ah xarunta waaxda socdaalka ee waddanka kenya ee qaabilsan dokumentiga muhiimka waxaana wasiirku booqashadiisu ay ahayd mid kadisa oo ku soo noqnoqonayay maalmihii la dhaafay halkaasi iyadoo maalmihii hore la arkayey dad fara badan oo aan wax shaqaa ku lahayn oo agagaarka immigrationka dhoobnaan jiray maalmahan waxaad arkaysaa in taxadar dheeraada la geliyey gaar ahaana waxyaabaha loo yaqaano dokumentiga isdul saaran ee badlocka oo sanooyin badan halkaasi dhoobnaan jiray balse haatan la fududeeyey wasiirka oo shalay halkaasi tegey ayaa si gaara waxa uu isugu yeeray madaxda dhinaca socdaalka gaar ahaan baasaboorada iyo dokumentiga kale ee muhiimka rofesor kindiki waxyaabaha sida gaarka ah hoosta uga xariiqay waxaa ka mid ah in muwaadiniinta waddanka kenya mashruuca ku saabsan dhinaca dokumentiga muhiimka ah ee baasaboorada aidiga iyo waxyaabaha kale loo baahan yahay ay wakhti dheer qaadan jireen taasi oo uu sheegay inuu indhaha ku hayo islamarkaana dowladda hal sano haatan jirsatay qorshayaasheeda ay ka mid tahay in lagu helo baasaboorka afar iyo labaatan saac gudahood oo muwaadiniinta aan lagu dhibin dokumentigaasi islamarkaana loogu fududeeyo arday fara badan iyo dad kale oo ganacsataa oo safaro dibadaha ama u taga ama arrimo kale oo shirada ka qaybgelaya oo cabashooyin muujin jiray mas-uuliyiinta qaabilsan immigrashonka waddanka kenya ayaa soo dhoweeyey tallaabadaasi iyagoo sheegay in la derdergeliyey waraysyada dadka laga qaado iyadoo markaasi ay aad uga faa'iidaysanayaan ardayda iyo dadka kale ee ganacsatada iyo muwaadiniinta kale gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo markii hore ay cabashooyin arrimahaasi ka jireen madaxda laga soo doorta gobolka waqooyi bari ayaa ka mida dadka dadaalka dheeraadka ugu jira sidii loo heli lahaa dokumentigaasi si markaasi aanu u noqon culeysyadii dowladihii hore ay kala kulmi jireen iyadoo wasiirkuna haatan booqashadiisu ay noqotay mid aad iyo aad loo soo dhoweynayo kusoo noqnoqoshaduna ay tahay tallaabo u muuqata la xisaabtan dowladda waddanka kenya ee uu hogaamiyo william ruto iyo sida markaasi ay uga go-an tahay la dagaalanka musuq maasuqa oo inta badan lagu eedeeyo in hay-adaha socdaalku ay ku lug leeyihiin yaasiin cise wardheere v o a nairobi